duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha simba qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la joojiyey hubka lala gelayo gudaha garoonka diyaaradaha aadencadde ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta booqasho degdeg ah ku tegey xerada ballidoogle ee gobolka shabeellaha hoose midowda musharaxiinta ayaa ka digay qandaraasyo iyo shatibixin shidaal oo ay waddo wasaaradda batroolka soomaaliya ciidamada kumaandooska danab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaanno ka tirsan gobolka baaya madaxweynaha koonfur galbeed oo dibadda ka soo laabtay ayaa kulamo ka bilaabay magaalada muqdisho ciidamada booliska degmada matabaan ayaa wada howlgallo gudaha degmadaasi matabaana madaxda dowladda iyo mucaaradka ayaa loogu baaqay inay ka wada shaqeeyaan doorasho wakhtigeeda ku dhacda hoggaanka maamulka jubbaland ayaa lagu eedeeyey amni xumada ka jirta magaalada kismaayo akhbaaraadka caalamka duhurnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid a maleeshiyaad hubaysan oo xasuuq wadareed ka geystay xuduudda dalalka neejar iyo maali iyo dibadbaxyo loogu barordiiqayo jenaraal qaasim sulaymaani oo gilgilay dalka ciraaq mar kale duhur wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo axad ah saddexda bisha koowaad ee sannada laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona warkayga duhur iminkana qodobadaas oo faahfaahsan wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la joojiyey hubka lala galo gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde war goordhoweyd ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba la joojiyey hubka lala galo gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde inta badan madaxda horey usoo maamushay dalka iyo weliba xubnaha kala duwan ee ka tirsan golayaasha dowladda federaalk soomaaliya iyo siyaasiyiinta caanka ah ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa hubka la gala gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyagoo inta badan ku nasta goobta loogu talagalay dadka madaxda ah ee loo yaqaano v i b da ee garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cadde wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqday in la joojiyey hubka lala gelayo gudaha garoonka diyaaradaha aadan-cadde magaalada muqdisho marka laga reebo madaxda dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ma aysan caddayn cidda ay yihiin madaxda dowladda ee loo ogol yahay inay hubka la galaan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho tallaabadan ay qaaday wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ku soo aadaysa iyadoo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka la filayo inay soo gaaraan mas-uuliyiin horey dalka usoo maamulay iyo madax kala duwan mas-uuliyiin ka tirsan midowda musharaxiinta iyo siyaasiyiin kale oo magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland kaga qayb galay shiruu soo qabanqaabiyey maxadka heritage oo lagu sheegay inuu yahay shir wadatashi ah oo ay ka qayb galeen madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba sidoo kale siyaasiyiin mucaarad ah iyo weliba madax ka tirsan hogaanka dowlad goboleedyada dalka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ma aysan caddayn sababta rasmiga ah ee xilligan ay u qaaday tillaabadan waxayse warkeeda kusoo koobtay inaan la ogolayn in wax huba lala galo gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cadde marka laga tago madaxda dowladda federaalk soomaaliya oo aysan carabaabin kuwa ay noqonayaan waxayna tani muujinaysaa in caqabad ay ku noqon karto madaxda horey dalka usoo maamulay iyo weliba siyaasiyiin kale oo la filayo in ay soo gaaraan magaalada muqdisho islamarkaana ay dib uga soo laabtaan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta booqasho degdeg ah ku tegay xerada ballidoogleh ee gobolka shabeellaha hoose sidaa warkaan ay ku faahfaahinayso axmed cabdi
ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhow gaaray xerada ah balidoogle ee gobolka shabeellaha hoose isagoo u kuurgalaya howlgallada ciidanka xoogga dalku ay ka wadaan halkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo xubno la socda ayaa waxay gaareen xerada ciidamada ah balidoogle ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey ujeedada ra-iisul wasaaraha ee xerada ah balidoogle ayaa waxa uu yahay yahay sidii ugu kuurgeli lahaa howlgallada ciidamada danam ay ka wadaan gobolka shabeellaha hoose iyo weliba deegaano kale inta uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha xirada ayaa waxa uu kulan la qaadan doonaa saraakiisha ciidamada dowladda oo halkaasi ku sugan isagoona kala hadli doono arrimo ku aadan la dagaalanka al-shabaab ra-iisul wasaare roobleh ayaa haatan waxa uu kulan la leeyahay saraakiisha ciidamada maraykanka uu tababaray ee ku sugan xerada ciidamada belidoogle iyagoona ka wada hadlaya sida laga yeelayo ciidamada iyo fulinta howlgallo maadaama ay ciidamadu yihiin kuwa uu maraykanku tababaray booqashada maxamed xuseen roobleh ayaa kusoo aadeysa xili maraykanka uu qorsheynayo in maalmaha soo socda ciidamadiisa uu kala baxo gudaha soomaaliya waxaana go-aankaasi horay ugu dhawaaqay madaxweynihii laga guuleystay ee dalka maraykanka lagu magacaabo donald trump
aad umaadsan tahay hodan axmed cabdi oo qodobkaasi inoo soo koobaysay midowda musharaxiinta ayaa ka digay qandaraasyo iyo shatibixin shidaal oo ay wasaaradda batroolka soomaaliya wado sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdiraxmaan koronto
midooda musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doorashada laba kun iyo koob iyo labaatanka ayaa waxay ka digeen halista heshiisyo qarsoodi oo la xiriira shidaal sahminta baarista iyo qodis lagu sameynayo qoraal ay soo saareen midooda musharaxiinta dalka islamarkaana loo diray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sidoo kale waxaa la gaarsiiyey gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka cabdi xaashi cabdulaahi sidoo kale waxaa warqadan la gaarsiiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble xeerlaaliyaha guud ee qaranka doctor suleymaan maxamed maxamuud sidoo kale waxaa warqada la gaarsiiyey hanti dhowraha qaranka sidoo kale waxaa warqadan la gaarsiiyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ka jira ee xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ujeedo ka digista halista heshiisyo qarsoodi oo la xiriira shidaal sahmin baaris iyo qodis mudanayaal anagoo ah golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan helnay xogo tibaaxaya in wasaaradda badaroolka iyo macdanta dowladda federaalk soomaaliya oo wakiil ka ah dowladda soomaaliya ee maalmahan soo socda heshiisyo qarsoodi ah oo shidaal sahmin baaris iyo qodis wada socda ay la geli doonto laba shirkadood oo laga leeyahay dalka dibaddiisa heshiiska la doonayo in lala saxiixdo shirkadaha liberty iyo costland oo horey loo oran jiray som oli an gas ayaa ah ayaa halis ku ah ayaa halis aada u weyn ku ah ayaa halis aada u weyn oo kusoo fool leh masiirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo kheyraadkooda dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxay shantii bishii juun laba kun iyo sideed iyo tobankii magaalada baydhaba ee caasimadda kumeel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ku saxiixdeen heshiis wadaagga kheyraadka dabiiciga kaa oo dhigayay in heshiis walba oo la xiriira shidaal qodis sahmin ama baaris uu noqdo mid daafuran laga dooday la qiimeeyey laguna heshiiyey ugu dambeenna lagala meelmariyey golahaugu dambeyn uu meelmariyey golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka hor inta uusan saxiixin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya heshiiska qarsoodiga oo aan xogta ku helnay waa inay saxiixi doonto wasaaradda macdanta iyo badaroolka oo wakiilka ah dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna toos uga hor imaanaya una baalmarsan yahay dhammaan sharciyada iyo xeerarka kheyraadka dabiiciga ee dowladda federaalk soomaaliya laga meermariyey baarlamaanka federaalk soomaaliya heshiiska ka dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo fahamka guud iyo mas-uuliyadda ilaalinta kheyraadka dalkeena mudanayaal waxaan idin xasuusinaynaa in heshiiska barnaamijka dincafinta ee dowladda federaalk soomaaliya wejigiisa koowaad lagu guuleystay uu ku jiro qodob udub dhexaad u ah oo ku saabsan in dowladda federaalk soomaaliya aysan geli karin heshiis sidaal qodis oo aan waafaqsaneen xeerarka kheyraadka dabiiciga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo nidaamka heshiisyada caalamiga ee shidaal baarista heshiiskan aan xogta ku helnay in ay saxiixi doonto wasaaradda macdanta iyo badaroolka xukuumadda soomaaliya oo wakiilkaha dowladda federaalk soomaaliya wuxuu jebinayaa heshiisyadii dowladda la gashay hay-adaha dhaqaalaha adduunka gaar ahaan imf bangiga adduunka waxaana halis aada u weyn oo lagama soo kaban karo geedi socodka barnaamijka deen cafinta wuxuuna keeni karaa in soomaaliya dib loogu celiyo shuruudihii ay horey u buuxisay ama u dhamaystiri uma dhammaystirmi doonaan barnaamijka deen cafinta ee muhiimku ah kobaca dhaqaalaha dalkeena iyo soo jiidashada maalgashi caalami ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo heshiiska la gaarsiiyey ayaa qoraalkan la gaarsiiyey waxaa laga codsaday in mudaxileedkiisa oo mukaarsan yahay muddo soddon iyo sideed maalin ah taasina ay keenaysa mudmadow xoogan waxaana xaqiiqda ah in aan loo marin heshiiskan anhanda furan oo heerarka labada ah dowladda u dhan tahay waxaana hadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si gaar u xasuusinaynaa inaad tahay mas-uulka koowaad ee waajib uu ka saaran yahay ilaalinta ku dhaqanka dastuurka dalka midnimada ummadda iyo masiirka qaranka waxaana ka digeynaa in la seexo heshiiska halista ku ah xilligan dalka uu marayo xaalad kala guur ah guddoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa iyagana waxaa laga codsaday in ay caddeeyaan ama in ay la xisaabtamaan dabagal iyo su-aalo baaritaan ku saabsan ay weydiiyaan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxaa sidoo kale laga codsaday in uu tilaabo uu ka qaado heshiiska qarsoodiga ah wuxuuna xasuusinaynaa in haddii magaca wasaaradda batroolka lagu saxeixo heshiiskan aan waafaqsaneen sharciga dalka loona aga loo loona soo agaasimay si dahsoon oo ka fog daafurnaan kana soo horjeeda heshiisyada dowladda federaalk iyo soomaaliya iyo dowlad goboleeda ee mas-uuliyadda qeybtaada ka qaadan doontid xeeraalyaha qaranka iyo hantidhoorka qaranka ayaa sidoo kale waxaa laga codsaday in baaritaan ay ku sameeyaan islamarkaana ay hakiyaan heshiiska qarsoodiga ah ee wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda soomaaliya ee wado ugu dambeyn madaxweynayaasha dowlad goboleeda dalka ayaa waxaa laga codsaday in sidoo kale in ay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa heshiiskan mudanayaal waxaan idinka waxaan idin xasuusinaynaa in lagama maarmaan ay tahay in dowlad goboleed walba ka digtoonaado heshiiska islamarkaana aad qaadataan tallaabada ku habboon ee sharciga si loogu badbaadiyo hirgelinta heshiiska khatarka gelinaya kheyraadka dalka
aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan koronto oo qodobkaasi inoo soo koobayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa dibadda kasoo laabta oo dibadda ka soo laabtay ayaa kulamo ka bilaabay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo dib uga soo laabtay magaalada waa dalka turkiga ayaa waxa uu muqdisho ka bilaabay kulamahou la qaadanaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo weliba safaaradaha beesha caalamka lafta gareenka maamulka koonfur galbeed oo kasoo laabtay magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa waxa uu maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxa uuna ka bilaabay gudaha magaalada muqdisho kulamo uu la qaadanayo safiirada turkiga iyo weliba qatar ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay in kulamadan diiradda lagu saarayo xiriirka maamulka koonfur galbeed uu la leeyahay safaaradahan iyo sidoo kale sida safaaradahana ay horumarino iyo weliba waxyaabo la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha uga fulin lahaayeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo sidoo kale safarkiisa kula kulmay dalka turkiga mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi ayaa kaga warbixinayay safaaradda turkiga waxa uu kala soo kulmay dalkaasi iyo weliba sidoo kale gacanqabashada uu maamulkiisu ka doonayo safaaraddaasi kulanka dhex maray safaaradda iyo hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa la sheegay sidoo kale in lagu soo qaaday dhismaha wadada xiriirisa magaalada muqdisho iyo afgooye oo hadda dhismaheedu soconayo islamarkaana dagaalyahanada al-shabaab ay inta badan weeraro ku qaadaan iyagoo shalay ku qaaday weerar khasaare kala duwan dhaliyay islamarkaana saameyn ku yeeshay dhismaha wadadaasi weerarkan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay ciidamada haramcadka loo yaqaano ee booliska gaarka ee wadadaasi ilaaliya iyo weliba sidoo kale injineero turkiya oo wadadaasi dhisaya gacanna ka geysanaya sidii la isugu xiri lahaa islamarkaana si nabadgelyaha ugu dhammaan lahayd wadada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo weliba sidoo kale afgooye madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ka baaqday shirarkii ka dhacayay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin qaybtood ay yihiin hogaamiyaal maamul goboleed waxa uuna kulamadaasi xilliga ay soconayeen ka maqnaa gudaha dalka isagoo uu kulama ku qaadanayay wadanka turkiga waxa uuna hadda kulamadiisa kasii wadaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed laftagareen ayaa la aaminsan yahay in dhanka doorashooyinka uu aada ugu dhow yahay madaxda dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana uu ka baaqday shirka magaalada garowe ciidamada kumaandooska danab ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka bay axmed ibraahim ayaa sii dhamaystiray waxaa faahfaahino dheeraada ay kasoo baxayaan howlgalla ciidamada danab gaar ahaan guutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska danab ay saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyeen deegaanada buurhaybe iyo jiiro koolow oo dhammaantooda hoostaga degmada buurhakabe ee gobolka baay deegaanada ay ciidamada danab ay ka sameeyeen howlgallada ayaa waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada danab saraakiisha danab ee howlgalka hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen inay burburiyeen xarumo ay dagaalyahanada al-shabaab ku lahaayeen deegaanada ay ciidamadu howlgallada ka sameeyeen sidoo kale saraakiisha danab ayaa waxay sheegeen in howlgalka ay ku qabteen rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab iyo mootooyin ay isticmaali jireen iyo agab ciidan kadib markii ay isaga baxeen kadib markii ay isaga baxeen dagaalyahanada al-shabaab deegaanada howlgalka laga sameeyey waa sida ay sheegeen ma jirto wax wara oo kasoo baxay ururka al-shabaab oo ay kaga hadlayaan weerarada danab ay sheegeen inaywa inay ku qaadeen deegaanada buurhaybe iyo jiiro koolow oo ka tirsan degmada buurhakabe ee gobolka baal si kastaba hatee isku soo wada dubo ciidamada kumaandooska ee danab ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay dhowr jeer ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka oo ay ku sugan yihiin dagaalyahanada al-shabaab iyadoona howlgalladaasi ay ciidamada danab ku burburiyeen waa ay ku bartilmaameysadeen horjoogyaal ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab
aada buu mahadsan yahay axmed ibraahim waa hagaag ciidamada booliska degmada matabaan ayaa howlgallo ka wada gudaha magaaladaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo sakariye xasan cagadaha warar dheeraada ayaa kasoo kordhaya xaaladda gobolka hiiraan iyadoona xaaladda gobolkaasi muddooyinkii ugu dambeeyey uu wajahaya xaalado cakirinaan ah kuwaasoo salka ku haya siyaasadaha diidan ee ka jira maamulka hirshabeelle iyo weliba maleeshiya beeleed halkaasi ka abuurmay iyadoona xalay maleeshiya ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka ay ku leeyihiin degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyadoona markii dambe ciidanka saldhigaasi ay eryadeen raggii maleeshiyada ahaa ee weerarkaasi kusoo qaada saldhigga degmada matabaan ciidamada ammaanka degmada matabaan ayaa howlgal ka wada degmada matabaan iyadoona ay baadi goobayaan raggii weerarkaasi ka dambeeyey dhanka kale waxaa halkaasi ay maleeshiyaadka ku sugan yihiin saacadihii ugu dambeeyey gaaray taliyaasha matabaan iyo gurceel iyo weliba odayaasha dhaqanka degmooyinkaasi iyagoona sheegay inay ku guuleysteen inay kala diraan maleeshiyadaasi guud ahaan waxaa xaalad aan deganan deganaan la-aan ah ku sugan gobolka hiiraan iyadoona cabsi ammaan xumo ay ka jirto gobolkaasi si gooniya ay xayiran tahay waddada muhiimka ah ee isku xirta magaalooyinka matabaan iyo beledweyn oo ay ka jirto amni xumo aada u daran iyadoona cabsida laga qabo waddadaasi ay ka dambeysay kadib markii isbuucyadii ayna kasoo gudubnay waddadaasi ay ka dhaceen dilal iyo weeraro salka ku haya aanooyin qabiil ay halkaasi ka dhaceen falalkaasi kadib waxa uu hakad ku jira maridda waddada muhiimka ah ee isku xirta magaalooyinka matabaan iyo beledweyn dhanka kale waxaa jira maalmihii ugu dambeeyey warar soo baxayay kuwaasoo sheegayay in ciidamada maamulka hirshabeelle ee magaalada beledweyn ka sameynayaan howlgallo ay kusoo qabqabteen rag dhallinyaro ah kuwaasoo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen banaanbaxyo ka dhacay gudaha magaalada beledweyn
madaxda dowladda iyo mucaaradka ayaa loogu baaqay inay ka wada shaqeeyaan doorasho wakhtigeeda ku dhacda iyadoo maalmihii u dambeeyey ay soconayeen shirar ay yeelanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo mucaaradka gaar ahaan midowda musharaxiinta hogaamiyaal hogaamiyaasha maamul goboleedyada qeybtooda iyo weliba mas-uuliyiin xilal kala duwan kasoo qobtay dalka ayaa waxaa loogu baaqay xubnahan kala duwan ee isugu jira muxaafid iyo mucaarad inay ka wada shaqeeyaan doorashada wakhtigeeda sida ay ugu dhici lahayd iyadoo wakhtiga loogu talagalay doorashada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ay ka harsan tahay bil iyo dhowr beri ayaa dhinacyadu waxay u muuqdaan in weli ay isku maandhaafsan yihiin iskuna diidan yihiin hanaanka doorasho ee dalka iyo sida looga hirgelin karo dalka doorasho wakhtigeeda ku dhacda si wadar oogolan oo u dhacda iyadoo maalmihii u dambeysay siyaasiyiintan ay shirar ku yeelanayeen magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayay u muuqdaan shirarkaasi kuwa aysan kasoo bixin natiijo miradhala marka laga tago in dhinacyada loogu baaqay inay ka wada shaqeeyaan arrimaha doorashada ee dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ma jirto wax kulamo ah oo dhinacyadu ay ku yeelanayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho wasiirkii hore ee dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug cismaan dheere oo la hadlay raadiyaha simbahi muqdisho ayaa ugu baaqay dhinacyada in ay ka tagaan shirarka inta badan isdabajooga ah ee kusoo dhammaada macno la-aanta balse laga doonayo inay isku soo dhowaadaan islamarkaana lagu shaqeeyo shuruucda kala duwan ee dalka doorasho wakhtigeeda ku dhacdana laga wada shaqeeyo
waa iskali joogjoog meesha joog sharkan marba waa la qabtaa waad ogtahay hadda waagi hore waxaaba qabanayay qolalkan hadda oo xalala jooga beesha xalab ligaas ka qaban jirtay marka hadda waxay ugu fiican yihiin wadanka gudihiisi iyo magaalooyinka gobolada ugu qabanaya arrintaas horta positive dhinacaasay ka tahay inay iska wada hadlaan oo war war war la wada hadhadlo oo waa waa iska caadi bay noqonaysaa laakiin horta meesha hal arrin casabo ah dadka soomaaliyeed oo shacbiga ah oo soomaaliyeed macnaha iyo dadka madaxda u ah labaduba waxaa la rabaa isbedel inuu ku yimaado dadka soomaaliyeed horta waxay og yihiin in dadka ay iyaga wakiilada ka dhigtaan inay si xaaraana oo corruption ay wadanka ay kuraasta ku qabsadaan oo matalan inay xildhibaanka inuu ku yimaado oo mataqaanaa si musuq maasuqa oo damiir xumaa inuu ku yimaado inuu wax ku doorto si damiir xumaa bay og yihiin ina dowlad goboleedyada saas oo kale loo looda qamid og yihiin dadku iyaga horta qeybay ka yihiin dhibaatada ilaa dadka soomaaliyeed inay dowlad qaran la yeeshaan ay iyagu go-aan ku gaaraan oo iyagu maaragtay runtii ay go-aansadaan inay si loo noolaa si adduunka u nool yahay in loo noolaado waxa oo loo arko matala musuqmaasuqa caayo laga dhigtay inuu dembi yahay oo wax dembiya inuu yahay ilaa dadkeenu ay fahmaan oo matalan qofka oo musuqmaasuqa sameey tuug loo aqoonsado haddaan ilaa heerkaa la gaarin horta wax kasta oo la sameeyo waa iska daawareedi wey waa la hadlayaa waa la shashirayaa kabacdina waxa waa la isku imaanaya kabacdina waxaa laleeyahay hayo doorashada hala sameeyo hala gato quraasta hala iibsado oo dadka loo masaxayo quraasta la soo gadanayaa
madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah gaar ahaan midowda musharaxiinta oo ku kala aragti duwan hanaanka doorasho ee dalka oo ku wada sugnaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa ku kala xanibnaa xayndaabyo ay ku kala jiraan waxayna hawada isku mariyaan hadallo xanaf leh iyo waraaqo ay dhinacyadu soo saaraan waxayse dhinacyadan isku hor fadhiisteen islamarkaana ku kulmeen magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland waxaana wehelinayay guddoonka sharci dejinta dalka labada gole ee waxaa sidoo kale ku sugnaa magaaladaasi garoowe qaar ka mid a hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka waxayna dhinacyadu dooda kaga qayb galeen magaaladaasi garoowe iyagoo soo jeedinaya aragtiyadooda ku aadan hanaanka doorasho ee dalka iyo siyaasadda guud mase muuqato heshiisyo halkaasi ka soo baxay iyo wax natiija oo shirkaasi soo kordhiyey marka laga reebo in dhinacyadu ay soo gudbiyeen aragtiyadooda kala duwan ee ku aadan arrimaha doorashada iyo siyaasadda guud ee dalka waxaana warmurtiyeedka shirkaasi ka soo baxay gunaanadkiisu ahaa in dhinacyadu ay ka wada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa doorasho wakhtigeeda ku dhacdo wadar ogola sidoo kalena ay yeeshaan kulamo ay isku hor fadhiisanayaan lagula xalinayo tabashooyinka mucaaradka loogana wada shaqaynayo sida xilli nabad ah dalka doorasha uga dhacayso mase muuqato in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee xilligan talada haya iyo xubnaha mucaaradka ah ay ishor fadhiisanayaan islamarkaana ka heshiin karaan hanaanka doorasho ee dalka halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha simbahe muqdisho iminkana akhbaaraadka caalamka dabley hubaysan ayaa weerar ku dishay tira dad shacab ah halka dhowr kalena ay dhaawaceen weerarkaasi waxa uu ka dhacay laba tuulo oo ku yaala galbeedka niger kuwaasi oo dhaca xadka dalka maali uu la wadaago dalkaasi niger sida laga soo xigtay saraakiil sare oo ka tirsan laamaha ammaanka wadankaasi wasiirka arrimaha gudaha dalka niger ayaa sheegay in ayaa u sheegay wakaalada wararka ee d p a in weerarada ay ka dhaceen tuulooyin ka tirsan wadankaasi islamarkaana ay dabley hubaysan weerar culus halkaasi ku qaadeen dad aad u fara badanna lagu xasuuqay ugu yaraan konton iyo lix qof oo rayid ah ayuu sheegay in halkaasi lagu dilay labaatan kalena lagu dhaawacay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi mana uusan cayimin khasaaraha dhabta ah ee gaaray tuulooyinka ay dhibaatooyinka ka dhaceen mana uusan shaacin cidda rasmiga ah ee mas-uulka ka ah weeraradaasi ugu dambeyntiina kumanaan kun oo qof ayaa ka qayb galay socod baroor diiq ah oo ka dhacay dalka ciraaq kaasi oo lagu xusay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay duqayntii diyaaradda handuulyaha lahayn ay ka geysatay magaalada baqdaad ee dalka ciraaq taasi oo maraykanku uu ku dilay generaalkii ugu sarreeyey iiraan qaasim suleymaani iyo hogaamiyihii maleeshiyada ciraaq ee abumahdi al muhandis kumanaan kun oo baroordiiqayaala ayaa kusoo biiray socodkiisa wadada weyn ee aada garoonka diyaaradaha baqhdaad kuwaasi oo ku qaylinayay maraykanku ha burburo iiraanna ha jirto waana wadadii lagu dilay sargaalkaasi sulaymaan waa sargaalkaasi qaasim suleymaani oo xilligaasi kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada baqhdaad ee dalkaasi ciraaq intaasna dhegeystayaal kusoo gebagabaynanaa ruuxii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo shaacir ah kooshinyare ayaa inoo farsamaynayay intaan ku kulmi doono warka kan xiga nabadgelyo
halkani waa radio simba 95.0 f m muqdisho waa idaacad madax